Gabdhaha waxay ka qaataan kaalin weyn dhanka waxbarashada. Waxaa la arkaa gabdho badan oo barayaal ah si ay wax u baraan bulshada qeybaheeda kala duwan. Waayadii hore way yaraayeen gabdhaha wax bartay in la arko, laakiin muddooyinkii dambe way soo bateen. Gabdhaha wax bartay ee dalka u soo baxaya. Inay gabdhaha ka qeyb qaataan waxbarashada waxay u sahlaysaa inay waxbaridda bulshada door weyn ka ciyaaraan, isla goortaasna ay soo saaraan ubad waxbartay oo bulshada wax u tara. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool degmada Dowley, anigoo ka wareystay sida gabdhaha wax bartay u noqon karaan barayaal dadka wax bara. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrinkaasi.
Waxay u noqon kartaa in maxaa la dhahaa maadaama iyadu wax lasoo bare bulshadeedii inay wax barto ay u noqoto macallin iskuul ha ahaato dhan wacyigelin ha ahaato dhanka xaafadda ha ahaato siyaabooyin badan bay ku noqon kartaa maxaa la dhahaa gabadh dadka wax barta maadaama anna ka mid ahay ardayda wax baratay ama dadka wax bartay ee magaalada ku dhaqan waxaan kor ugu qaadi karnaa inaan noqono dad wax bartay ama wax soo saara inaan horta bulshadeennii ku celino waxaan anaga aqoonteennii aan baranay hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay marka maxaa la maadaama hooyooyinka ah gabdha aan nahay aan wax baranay waa inaan dadkeena wax barnaa Horta haddii la dhaho dhanka barayaasha, gabdhaha ayaa xoog weyn ka qaadan karaan. Gabadha waxaa arkaysaa iyadoo wax baranaysa haddana inay maxay ahayd aaladan khadka iyo haddana online ka geli karto gabdho kale oo barayaal ah oo wax sii bari karaan. Gabadha hadday noqoto bare een kaliya maahan inay fasal istaagto ama bahalkayso ama ama arday inta hor istaagto wax siiso. Waxay kaga qeyb qaadan kartaa xataa inay bulshadii intay group u sameyso cilmiga ee baratay gabdhihii wax sii barta gabdhaha aan waxba baranin. Waxay soo saari kartaa ubad base-ka hoose ka dhisan gabadha markii gabar wax barata markii hooyo noqoto cunugeedana hadhow aqoon u yeelanaya wax buu baranayaa oo macallinkii wax barayay ee iskuma rafaadayaan. Marka waxaan leenahay door muhiim ay ka qaadan karaan gabadha wax baratay inay bara noqoto. Haa wax way bari karaan dad kale oo tiro badan. Haa waan ku dhiiranahay inaan bara noqdo oo wuxuu Ilaahay i fahansiiyay ama wixii aan ka fahmay waxaan baranaya aan qofka walaalkay waxaas cilmi aan u lahayn aan la wadaago oo asaga laftigiisa wax iiga faa'iido. Aan tusaale nool u noqdo gabdhaha aan wax baranin.